maamulka dowladda hoose ee caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa waxa ay goobjoog ka noqdeen munaasabad dhul lagula wareejinayay jaamacadda gaalkacyo oo faraceeda ka samaysan doonta magaaladan dhuusamareeb sida mas-uuliyiintu ay goobta ka sheegeen cabdisamad salaad aadan sanweyne oo ay weheliyaan xogayaha maamulka caasimada cabdisalaan caabi aadan iyo qaar ka mid ah golaha deegaanka ee dhuusamareeb ayaa waxa ay dhul cabirkiisu gaarayo boqol afartan iyo afar boos ay ku wareejiyeen mas-uuliyiin ka socotay jaamacadda gaalkacyo oo uu ugu horeeyo guddoomiyaha jaamacadda gaalkacyo g u mudane muxidiin cabdulaahi cabdi guddoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha ayaa dhankooda goobta ka hadlay ugu horeynse maxamed cali qase oo ah ganacsade isagu dhulkan ku wareejiyey jaamacadda g u ayaa dhankiisa ka warbixiyey dhulkan uu ku wareejiyey jaamacadda gaalkacyo university ilaa laba boqol iyo konton boos u dhigmaaya markii lagu daro wadooyinkiisa dhulkaas waxaan u hibeeyey jaamacadda gaalkacyo waxaana ku wareeji doonaa dhulkaas jaamacadda maamulka degmada dhuusamareeb ama aan dhaho maamulka caasimadda waxaan kaloo bixin doonaa rug caafimaad haddii loo baahdo insha allahu tacaala rug waaxeed rug boliis iyo rugta bulshadu ay iskugu timaado ama lagu nasto dhanka kalena guddoomiyaha jaamacadda gaalkacyo muxidiin cabdulaahi cabdi ayaa ka mahad celiyey dhulkan lagu wareejiyey isaga oo sheegay in jaamacaddu halkaasi ay xarun ka dhisan doonto waxaan rabaa inaan maanta meesha u taagannahay anigoo ah guddoomiyaha jaamacadda gaalkacyo inaan ka guddoomo degmada iyo ustaad maxamed cali axmed dhulkaasi loo hibeeyey jaamacadda gaalkacyo aanan ku guddoomo magaca jaamacadda boorka jaamacadda iyo dhammaan magaca jaamacadda inaan dhulkaas ku guddoomo aanan intaasoo wada jirtana uga mahad celiyo anigoo ku hadlaya magaca jaamacadda iyo boodhka asaasayaasha jaamacadda iyo bahda jaamacadduba inaan uga mahad celiyo guud ahaan reer dhuusamareeb ee maamulka caasimadda iyo runtii inta ka soo shaqaysay iyo mudane maxamed cali axmed oo dhulkaasi jaamacadda ugu deeqay ugu dambayntiina cabdisamed salaad aadan sanweyne guddoomiye ku-xigeenka maamulka dowladda hoose ee caasimada galmudug ayaa dhankiisa goobta ka hadlay isaga oo faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda jaamacaddan ay leedahay iyo dhulka lagu wareejiyey maxaa cali qase jid weyn ayuu jeexay oo ah in ganacsato badan oo ku dhiiradaan annaguna aan ku dhiirano ganacsato badan inaan dhulka danta guuda ka qaadno waa uga mahad celinaynaa gaalkacyo university waxaan leenahay kusoo dhawaada caasimadda dhulkan runtii waa dhul weyn meel fiican ku yaalla qurux badan laamigu waxyar u jiraa naqshada ayaa saaran wadooyinkiisa ayaa saaran waa nidaamsan yahay hadda waxaan idinka filaynaa ilaahay hadduu idmo baahida waxbarashada mid la koobi kara maaha qof walba maanta meesha uu ka soo galo iyo shan jaamacood tay magaalada geesaha ka degto waxaan leenahay mid kasta waxaa ka jirta baahideeda bulshadan soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudugna waxaa wax looga bedeli karaa wacyiga
xarumaha waxbarashada sare ayaa sanadihii ugu dambeeyey kusoo badanayay magaaladan dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyada oo sanadkan gudihiisa dhowr jaamacadood laga hirgeliyey magaalada jaamacadda gaalkacyo ayaana waxa ay muddo ka shaqeynaysay gobolka mudug iyada oo markii ugu horeysay dhuusamareeb ka hirgelin doonta faraceeda gobolka galgaduud